halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo aynu horay idinku soo bilownay waxaannu ka hadlaynay mawduucii ku saabsanaa gogoldhigga cutubkan koowaad bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan oo waxaynu ku soo aragnay warqaddii koowaad in kiniisaddu ay go'aan ka gaari weysay waxyaabo badan oo ka dhacayay gudaheeda kiniisaddiina way isgarwaaqsatay waxayna aqbaleen taladii bawlos uu u soo jeediyey markii noogu dambaysay waxaynu faallo dheer ka bixinnay aayaddii koowaad ee cutubka shanaad markaasoo bawlos uu lahaa sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos aayadda koowaad oo leh waayo waxaynu ognahay haddii gurigeenna dhulka oo taambuug ahu uu dumo inaynu ilaah xaggiisa ku leennahay dhismo mana ahaa guri gacmo lagu sameeyey waase mid jannooyinka weligii ku jira haddaba jidhkeennu wuu soo dhacayaa gooray ahaataba hase yeeshee welibana qofkii gudaha haddii uu masiixi yahay mid welwela noqon maayo ama waxaan odhan karnaa naftu welweli mayso markaa saaxib waxaan xagga jannada ku leennahay jir abaddan ah jidhkeenna wuxuu lahaanayaa ama lagu tolayaa jir caadi ah waxaase laynagu sara kicinayaa jir ruux ahaaneed waxaana markii jannada layna geeyo layna siinayaa jir cusub haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka shanaad aayadda labaad ee baalka saddex boqol siddeed iyo toban ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan kan baynu ku dhex taahnaa innagoo u xiisoonayna inaynu huwanno rugteenna xagga jannada ah haddaba jidhkan ama qobkan kore ee aynu huwannahay ayaan la taahaynaa sannado badan kadib dhallinyaranimadaada ayaad ogaanaysaa in jidhkaagu uu sii nusqaamayo hadday noqon lahayd xooggii iyo dardartii iyo firfircoonidii waxaanse leennahay rajo cusub marka bawlos haatan uu inagu leeyahay innagoo u xiisoonayna inaynu huwanno rugteenna xagga jannada ah haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda saddexaad sida tan haddii aynu huwannahay laynama heli doono innagoo qaawan haddaba aayaddu waa mid xiise leh maalin ka mid ah maalmahaasi ayaa ciise uu u yeedhi doonaa dunida dadka ku nool oo dhan waxaanan sayidka kula kulmaynaa hawada oo hortiisa ayaynu istaagi doonnaa haddaba sidee bay noqon doontaa oo innaga laynoo arki doonaa waxaa innaga layna huwinayaa xaqnimadiisa markaana innagu kuwa qaawan noqon mayno haddaba ma ahan in qof waliba la huwin doono xaqnimadiisa markii laynaga sara kiciyo dhimashada ciise masiix waxaa loo bixiyey xadgudubyadeenna oo waxaa loo sara kiciyey xaqnimadeenna waxaa haatan jira dadka qaar oo aan weli badbaadin ama diiday inay u yimaadaan ciise masiix marka waxaa jiraya sarakicidda kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn bawlos wuxuu taasi inoogu sheegayaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka afar iyo labaatanaad aayadda shan iyo tobanaad markaasoo uu lahaa waana inay jirayso ama jiri doonto sarakicidda ay kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn soo sarakici doonaan ciise masiix ayaa isaguna leh sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad sida tan wayna ka soo bixi doonaan kuwa wanaagga falay ilaa sarakicidda nolosha kuwa sharka falayna ilaa sarakicidda xukunka markaa saaxib waad arki doontaa inaad hor istaagi doonto ciise masiix hortiisa maalin maalmaha ka mid ah miyaad haddaba xirnaanaysaa dhexxirka xaqnimada masiixa miyaadse aqbashay masiixa haddaba way hagaagsan tahay inaan idiin sheegno in baibalku aannu dadka baraynin inay jirto hal xukun ama yowmatul xisaab laakiin waxaa jira xukun ama xisaab fara badan waxaana ugu horreeya waxa weeye kan ciise masiix ee iskutallaabta sidii aynu kaga jawaabnay markaasaa ciise oo inala xisaabtamayaa inagu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shanaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii hadalkayga maqla oo rumaysta kii i soo diray wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah xukunno geli maayo laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay tan labaadina waxay tahay inay jirto xukun innagu aynu isxukumayno ama aan isla xisaabtamayno waxaa haddaba laynoogu sheegayaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos xaal arrinkaasi ku saabsan oo haddii aynu eegno isla cutubka kow iyo tobanaad ee warqadda aynu ku arkayno aayadda kow iyo soddonaad hadalladan leh laakiin haddaynu innagu dhexdeenna isxukumi lahayn laynama xukumeen tan saddexaadina waxay tahay inay jirto canaan ilaah uu inoo soo jeediyo kuweenna rumaystayaasha ah sayidku wuu ina daahiriyaa oo waxaa ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda lixaad ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan waayo kan uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuu karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo tan afraadna waxa weeye in hawsha qofka masiixiga ahi uu qabto la miisaamo sidaannu ku arki doonno qaybaha dambe ee cutubkan tan shanaadna waxa weeye in qaranka reer banu israa'iil la xukumo tan lixaadna waxa weeye in qurumaha aan yuhuudda ahaynina la xukumo tan siddeedaadna waxa weeye inay jiraan xukun dadka ay hor imaanayaan carshiga weyn ee cad markaana kuwa lumay oo dhan ayaa la horkeenayaa oo welibana wax xaqnimo ah ma wataan ama ma xidhna welibana xaqnimada masiixa heli maayaan waxaana loo xukumayaa sidii ku habboonayd falimahoodii haddaan horay idinku sii wadno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka shanaad aayadda afraad ee baalka saddex boqol siddeed iyo toban ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan haddaba kuweenna taambuuggan ku jira waynu taahnaa innagoo layna culaysiiyey ama ah inaynu doonayno in layna qaawiyo laakiin in layna huwiyo si ay nolosha u liqdo waxa dhimanaya haddaba haddii ay kula tahay inaad taahdo iska taah saaxiib waayo jidhku markii uu duqoobo qofka waa qasab inuu taaho waayo oogada meel waliba ayaa xanuunaysa sababtaasi aawadeed ayaannu u taahnaa marka ma ahan inaan ka walaacno inaynaan jir waaraya lahayn waxaannu garanaynaa in layna huwin doono xaqnimada masiixa markaana haddii uu yahay badbaadiyaheenna isaga keliya ayaa rajadeenna ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda shanaad ayaa waxaa qoran sida tan maxaa yeelay kan waxa kan inoo sameeyey waa ilaah kan carbuunta ruuxa ina siiyey haddaba marka la leeyahay carbuunta ruuxa ayaa waxaa cad in shayga carbuunta loo bixiyo ay tahay in wax kale lagu soo daro sababtaasi aawadeed waxay ilaah carbuun ahaanta uu noo siiyey waa sii soconayaan ilaa laynagu kaamilo ciise masiix wuxuu inagu soo iibsaday dhiiggiisii qaaliga ahaa markaana ruuxa quduuska ah ee inagu jira kuweenna masiixiyiinta ah ayaa noqonaya carbuunta maalin maalmaha ka mid ah ayaannu gurigan ama taambuuggan gaboobay waa jidhka eh aynu ka tegaynaa waxaanan hawada kula kulmaynaa sayidka war maxay wacan tahay in ilaah samada lagula kulmo haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka shanaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan haddaba mar walba waynu kalsoonnahay innagoo og in intaynu jidhka ku jirno aynu rabbiga ka maqannahay haddaba jidhkeennu waa sida guri oo kale waxaa markaasi suuragal ah in jidhkayagu meel waliba uu ka rifrifan yahay ama dhaawacyo ay inagu yaallaan hase yeeshee weli waa jidhkayagii hase yeeshee inta aynu jidhka ku jirno waxaynu kala maqan nahay rabbiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan waayo waxaynu ku soconnaa rumaysadka ee ma aha aragga haddaba sidee buu bawlos ku ogaanayaa haddii jidhkayaga uu dhaco waa marka aynu dhimanno eh haddana aynu sayidka hor imaanayno bawlos wuxuu leeyahay waxaynu ku soconnaa rumaysad waxaan qaadanaynaa hadalladii ilaah waxaan markaasi qaadanayaa hadalladiisa intaan qof kale ka maqli lahaa hadallo kale rumaysadka waxa uu ka micno yahay inaan qaadanno hadallada ilaah waxaan ku noolnahay jidhkaas waxaanan markaasi ka maqannahay sayidka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan waynu kalsoonnahay oo waxaynu ka jecelnahay inaynu jidhka ka maqnaanno oo aynu rabbiga la joogno haddaba waxaad mooddaa inay iska hor imaanayso jumladu marka la leeyahay in jidhka lagu jiro iyo in jidhka lagu jiro iyadoo ilaah lala joogo xusuuso haddaba in naftu ayaan dhiman naftu ma dhimato oo naftuna waxay la jirtaa masiixa waa jidhka waxa dhimanaya waa jidhka waxa weliba la beddelayo waxaad xusuusataa in farac aan dhimanaynin laakiin jidhkoodu wuxuu u baahanayaa in la beddelo waxaa bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobanaad aayadda kow iyo kontonaad sida tan eega waxaan idiin sheegayaa wax qarsoon dhammaanteen ma wada dhiman doonno laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa mar kale ayuu haddana inoogu sheegayaa aayadda saddex iyo kontonaad sida tan waayo kan qurmayaa waa inuu gashado qurunla'aanta oo kan dhimanayaana waa inuu gashado dhimasho la'aanta haddaba waa jidhka waxa jiibsanaya waana jidhka waxa la sarakicinayo sarakicidda ma qusayso nafta ama ruuxa ereyga sarakicidda waa erey griig ah oo wuxuu noqonayaa anastasis taasoo macnaheedu uu yahay sara joogsasho ama sarakicid haddaba waa jirka waxa sare kacaya markaasoo uu ku soo gebagabeeyey bawlos hadalladiisii isagoo leh waayo waxaynu ku soconnaa rumaysadka ee ma aha aragga haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda sagaalaad ee cutubka shanaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u soo qoray dadka reer korintos waxaa qoran sida tan sidaa daraaddeed haddaynu joogno iyo haddaynu maqnaannaba aad baynu u doonaynaa inaynu isaga ka farxinno haddaba ereyga giriigga ah ee lagu macnaynayo doonaynaa ayaa wuxuu u taagan yahay ama muujinayaa sharafta ah inaannu leennahay dadaal ah inaan ilaah ka farxinno mar kale ayaa isla ereygaasi wuxuu ku qoran yahay isla warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad waxaana ku qoran sida tan oo aad u dadaashaan ama doontaan inaad nabdoonaataan oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan sidaannu idinkugu amarnay haddaba waxaa halkan laynoo sheegayaa inaan ku dadaalno ama doonno nabdoonaanta aayadda ina hortaalna waxaa la leeyahay ama ay u dhigmaysaa inaan ku dadaalno oon doondoonno sidii aynu uga farxin lahayn ilaah haddaba dadaalkan lama siinin ama looma hibaynin inaan danteenna qaas ahaaneed ka fakarno iyo weynaanteenna oo qura waxaase weeye inaan sida ku qoran warqaddii reer efesos cutubka koowaad aayadaha shan ilaa lix ku dadaalno ka farxinta ilaah markaasoo aayaduhuna ay leeyihiin oo hore inoogu doortay inuu inaga dhigto carruurtiisii xagga ciise masiix siduu doonayey uu ku farxay in la ammaano cisada nimcadiisa oo uu inagu siiyo kan uu jecel yahay haddaba horkeenidda ilaah layna horkeenayo ayaa ku xidhan haddii aynu masiixa ka farxinnay iyo haddii kale ilaah wuxuu inaga dhex arkayaa masiixa wuxuu i siiyey wax waliba ee aan u baahanahay waxaan ka helayaa masiixa sida xigmad xaqnimo quduusnimo iyo weliba furasho waa kan i kaamilaya ilaah isaga ayuu iga dhex arkayaa isagaanan ku kaamilmayaa markaana wax soo raaca ma lahan ee keenaya dhammaystir haddaannu masiixa ilaah ahayn markii qofku uu raaco masiixa boqolkiiba boqol wax ka maqnaanaya noloshiisa ma lahan qofka caynkaas oo kale ah innaga rumaystayaasha ah waxaan leennahay masiixa waxaana laynagu aqbalay inaan ka mid noqonno masiixa haddaba in la aqbalo masiixa ayaa waxay ka dhigan tahay in rumaystayaasha oo dhaniba ilaah hor yimaadaan haddaba inuu ina aqbalo waxyaabo badan bay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay nolosheenna miyaan u noolaannaa masiixa taas ayay ku xidhan tahay inuu ina aqbalo miyaan welibana ku dadaalnaa sidii aynu isaga uga farxin lahayn haddaba marka aynu ku dadaalayno sidii aynu uga farxin lahayn ayaanay taasu ka dhignayn inaan ku tumanno dadka si aan ku gaarno halka sare oon ciise masiix ugu tagno waxaa loo baahan yahay inaan is-hoosaysiin iyo asluub ku soconno markii aynu isaga kaga farxinayno falimahayaga iyo qaabka noloshayada aynu ugu noolnahay waxaan ka baqayaa inay jiraan dad ku dadaala sidii ay uga farxin lahaayeen ilaah laakiin haddana ku tunta masiixiyiinta kale iyagoo guclaroor ugu jira sidii ay maqaam sare uga gaari lahaayeen kiniisadda haddaba ma ahan inaan u hanqaltaagno maqaam sare iyo magac laakiin waa in marka hore la eegaa waxa ilaah noloshayada uu ka doonayo ilaah haddii uu ina weyddiiyo su'aal maanta uu inagu yidhaahdo ma waxaad doonaysaan inaan maqaam sare idinka gaarsiiyo hawshayda mise inaad addoommo noqotaan maxaad ku jawaabi lahayd waxaan aniga odhan lahaa waxaan doonayaa inaan maqaam sare gaaro nin waliba wuxuu jecel yahay inuu maqaam sare gaaro laakiin haddii aad u kuurgasho dhegaystow waxa ilaah noloshaada uu ka doonayo waxaad arkaysaa inay wanaagsan tahay in ilaah loo khidmeeyo wax kale oo ilaah nolosheenna uu ka doonayo ma jirto oo aan ka ahayn inaynu innaga oo dhan addoommo u ahaanno aniga iyo adiguba waxaynu u baahan nahay inaan soo gaarno heerka aynu ku leennahay sida ku qoran kitaabkii yeremiyah cutubka shan iyo afartanaad aayadda shanaad oo laynagula talinayo ma nafsaddaad waxyaalo waaweyn u dondoonaysaan ha dondoonina waayo bal ogow rabbigu wuxuu leeyahay anigu masiibaan bini'aadmiga oo dhan ku soo dejin doonaa laakiin meel alla meeshii aad tagtidba nafsaddan boolli ahaan kuu siin doonaa arrinka ahmiyadda leh waxa weeye in ilaah leeyahay ha dondoonina waxa ilaah uu damacsan yahay garan mayno waa inaynaan waxyaalo waaweyn doondoonin ee waa inaan ilaah barinnaa oo aan dhowrnaa isagaa waxyaalo waaweyn inoo awoodsiinaya haddaba ma doonaysaa inaad ilaah u adeegto haddii aad doonayso waxaad gaaraysaa heer ilaah uu ku hergeliyo waxyaabo adigu aadan hergelin karin oo wuu ku abaalmarinayaa aniguse waxaan aad u doonayaa inaan noqdo addoonkiisa iyadoo aan ku sallaynayo dhowr maaddo waa marka koowaade isaga ayaan ka hor muuqanayaa maalin maalmaha ka mid ah oo waxaan warbixin ka siinayaa hawshii aan u soo qabtay adigana ila mid baa tahay dhegaystow taasina waa inay inagu dhiirigelisaa inaan isaga ugu adeegno si ka farxisa haatanna waxaannu dib ugu soo noqonaynaa xigashada kitaabka oo waxaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan waayo dhammaanteen waa in laynaga wada muujiyo kursiga xukuumadda ee masiixa hortiisa in qof kasta oo helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share haddaba taasu waa xukun ama miisaan miisaanka ama xukunka dadka ayaa ka socon jiray magaalada korintos halkaasoo xaakinnadu ay dadka ku xukumi jireen iyadoo la eegayo hadba sida qof waliba falimihiisu ay yihiin marka waxbay ka garanayaan xisaabtanka la xidhiidha falimahooda haddaba xukunka carshiga masiixa ayaa waxaa ka hor muuqan doona oo keliya kuwa masiixiyiinta ah oo dhan markaana ma ahan in la xukumayo dembiyadii qofka masiixiga ah kuwaasoo si buuxda loogu kafaaro guday masiixii la qodbay xukunku wuxuu ku salaysnaanayaa haddii aad helayso abaalmarin iyo haddii kale marka bawlos uu leeyahay waa inaan innaga oo dhan ka hor muuqannaa ayaa loo baahan yahay inaad xusuusataan inuu la hadlayo rumaystayaasha innaga rumaystayaasha ah ayaa layna xukumayaa si loo ogaado wixii jidhkayaga aynu ku falnay waxaa markaasi laynagula xisaabtamayaa qaabkii aynu ugu noolayn nolosha masiixinimada iyo sidii aynu jidhkayaga u isticmaalnay markii aynu ilaah ka hor muuqanno waxaa soo dhammaanaya jidhkii hore su'aashuse waxay noqonaysaa sidii aynu u dhaqmaynay ama jidhkeenna wixii aan ku samaynay markii aynu dunida joognay su'aal caynkan oo kale ah ayuu bawlos ka jawaabayey markii uu u qorayey reer filiboy wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer filiboy cutubka koowaad aayadda kow iyo labaatanaad waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiixa oo dhimashaduna waa ii faa'iido marka sidaas uu leeyahay ayaa rasuul bawlos uu ka hadlayaa sida uu u doonayo inuu ula joogo masiixa welibana wuxuu doonayaa in cimrigiisu u dheeraado si uu howl uga dhex qabto reer filiboy iyo masiixiyiintii waagaasi wuxuu doonayaa inuu noolaado si uu injiilka ugu faafiyo dunida haddaba innaga xitaa waxaa ina qabsan kara wakhti aynu dareemi karno inaan degdegsiinyo ula kulanno sayidka waana markaa cudurrada qaar ay inagu dhacaan innagoo weliba da' ah hase yeeshee dooni mayno inaan dunida ka tagno oo waxay inala tahay in wax ay inoo harsan yihiin oo howli qabyo ay inaga tahay bawlos wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan weli sii adeego oo wuxuu doonayey inuu injiilka ku sii wacdiyo oo uu sare u qaado howsha masiixa si uu masiixa uga farxiyo oo uu abaalmarin u helo haddaba aniguba waxaan doonayaa dhegaystayaal inaan sii noolaado oo wax badan aan u sameeyo rabbiga intaan kari karo haddaba waxaan idiin sheegayaa haddii aad masiixiyiin tihiin in innaga oo dhan aynu ka hor muuqan doonno kursiga masiixa ee xukuumadda waxaanan jawaab ka siinaynaa sayidkeenna sidii aynu u nooleen iyo habdhaqankeennii waxaan kaloo warbixin ka siinaynaa wax kasta ee aynu isaga aawadiis u samaynay haddaba markaan aynu masiixa ka hor muuqanayno ma ahan inay inala noqoto inaan ka hor muuqanayno carshiga cad ee xukuumadda sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa shan iyo toban markaasoo kuwa aan badbaadin ilaah la horkeeni doono haddii aad masiixi tahay magacaaga wuxuu ku qoran yahay kitaabka nolosha waxaanaad leedahay nolosha weligeed ah haddaba waxaad ka hor muuqanaysaa miisaanka ama kursiga xukuumadda ee masiixa si loo eego inaad leedahay abaalmarin adiga iyo aniguba waynu ka hor muuqanaynaa masiixa taasina waa inay ina awood siiso inaan ilaah ugu adeegno si ina farxad gelinaysa markiise aynu hor nimaadno ayuu inagu odhan karaa waa dadaasheen addoomma yahow wanaagsanu oo daacadda ahu tan labaad ee aan ku sallaynayo inaan doonayo inaan noqdo addoonkiisa ayaa waxay tahay cabsidii ilaah ayaa igu xoojinaysa inaan dadka ilaah u keeno haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan sidaa daraaddeed annagoo garanayna cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa laakiin ilaah waannu u muuqannaa waana rajaynaynaa inaannu qalbiyadiinnana u muuqanno
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin